waa hagaag halkani waa idaacadda islaamiga al andalus waxaan idin leenahay ramadaan kariim waxaa la soo gaaray wakhtigii aan ku ballansanayn inaan idiin soo gudbinno barnaamijkeeda hafurka uu ahaa tartan aqooneedka idaacadda islaamiga al andalus ee sannadka kun afar boqol afartan iyo afar hijri dhegaysi wacan insha allah
ننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا فالكون شاءه الإله أن يكون معملا طول عمري مع شيخ أملا أن ينشروا معارفا أن ينشروا فضائلا وأظهروا تفوقا واشتهروا بين الملا bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudan meel walboo aad joogtaan waxaan idin leennahay ramadaan mubaarag soo dhowaada ku soo dhowaada barnaamijkii tartan aqooneedka idaacadda islaamiga andalus sannadka kun afar boqol afartaniyo afarta hijri caawa waa habeen khamiis ah taariikhda hijriyadana waxa ay ku beegan tahay kowda bisha sagaalaad ee ramadaan sannadka kun afar boqol afartan iyo afarta hijri sannadkan hadduu allah idmo waxaa ku tartami doona miiska iyo mikrofoonka idaacadda islaamiga andalus toban wilaayo oo ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah ee dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya inta aan ku guda jirno barnaamijkan dhegaystayaal waxaan idinkugu soo gudbin doonnaa insha allah maraaxishii uu soo maray tartan aqooneedka andalus ee bisha ramadaan kelimaad xiise badan oo ay jeedinayaan culimo macluumaadyo ku saabsan nidaamka tartanka iyo sidoo kale tartamayaasha wilaayaadka islaamiga dalka oo aan siin doonno kelimaad soo dhoweyn ah waxaad toos inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ku soo dhowaada mar kale barnaamijkeena
ثم انظروا لنحلة كيف سقتنا عسلا فنبات ونحلة أقسمتا أن تعملا انظروا لنحلة كيف سقتنا عسلا فنبات ونحلة أقسمتا أن تعملا لم يحلنا بأن نكسب منها waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka tartan aqooneedka habeenkiisii koowaad ee idaacadda islaamiga andalus ayaan markan toos u gudageli doonnaa insha allahu tacaala iyo furitaanka barnaamijka ugu horeyn waxaan soo dhoweynayaa walaalka abuu moxamed oo ka mid ah guddiga tartan aqooneedka idaacadda islaamiga andalus abuu moxamed marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ramadaan mubaarak ku soo dhowow idaacadda islaamiga andalus wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waa mahadsan tahay ee bashiir jasaaka allahu khayran waan salaamaya adiga iyo dhammaan ee mustamaciinta wanaagsan insha allahu tacaala ee abuu moxamed mar kale allah ayaa nagu kulmiyey inaan caawa dahfurno ee barnaamijka tartan aqooneedka idaacadda andalus bisha barakeysan ee ramadaan caawana bishu waa kow sanadkan ee tartanka waxaa ku baratami doona insha allahu tacaala majmuucaad ka socda tobanka wilaayo marka hore ee barnaamijkan iyo waxa aad leedahay dhammaan tartamayaasha jasaaka allahu khayran horta waxaan dhahayaa muslimiinta ilaahi subxaanahu wa tacaala hana waafajiyo inaan soonno bishan ramadaan hana naga aqbalo dhammaan muslimiinta caalamkana ilaahi subxaanahu wa tacaala waxaan uga rajaynaynaa nabadgelyo iyo towfiiq waxaan leeyahay muslimiinta dhegeysanaya gaar ahaan kuwa ka qaybgeli doona insha allahu tacaala musaabaqadan soo dhowaada waa musaabaqadiinii aad aqoon jirteen oo tartan aqooneedkii idaacadda islaamiga ah alandalus ay qaban jirtay waa tartankii aynu naqaanay oo mufiidka ahaa oo ahdaafta badan xambaarsanaa haba ugu horeyso inuu yahay barnaamij tanshiid iyo firfircooni ku dhisan waa tartan ku dhisan aqoon isweydaarsi isbarasho wilaayaadka maaragtay islaamiga ah waa barnaamij ummadda mideeya oo maaragtay hal fikir oo muwaxad ah oo itijaah caama ku socda ummadda ku mideeya marka waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran soo dhowaada ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka rajeynaynaa inuu towfiiqi wanaag nagu dhameeyo insha allah tacaala ee abu maxamed ee caawa habeenkii ugu horeeyey ee barnaamijka wixii caawa ka dambeeya insha allahu tacaala ee habeen dambe waxaa toos u bilaabanaya qeybihii su-aalaha nidaamka ayaana lagu sheegi doonaa qaabka tartanka uu noqon doono laakiin maxaa talooyin ah aad u jeedin lahayd majmuucaadkan matalaya tobanka wilaaye ee sanadkan nasiibka u yeeshay inay ka qeyb galaan barnaamijka tartan aqooneedka idaacadda andalus sanadkan kun afar boqol afartan iyo afarta hijri waa mahadsantahay bashiir Een, talada koobaad horta ikhlaas alikhlaas inaan ku dadaalno oo barnaamijkan oo dhanba unaga ahaado barnaamij maaragtay ku dhisan ikhlaas iyo daacadnimo in aqoon aan kororsano een, aan wax faa'iidaysano taa markaan kasoo gudbo xagga ikhlaaska waxaan u daarmahayaa een, in aada loo dadaalo oo qof walba inuu ku dadaalo inuu wax baxsiyo oo wax baaro in la diyaarsado qalabkii wax lagu baari jiray kutubadii iyo maktabadihii iyo maaragtay wasaaishii kala duwaneed in la diyaarsado in haddee qof walba uu dadaalo oo yacni kelimadaada iyadoo khayr ah oo dacawi ah la maqlo lagana faa'iidaysto in maaragtay een, la isku qalbi furnaado oo walaaltinimada islaamiga iyo ukhuwada iimaaniga ay wax kasta ka horeyso in la dadaalo oo qof walbow su-aasha la la weydiiyo inuu ku dadaalo in maadaama ay diin tahay inuu jawaab saxa oo diinta waafaqsan uu bixiyo in aan maaragtay een, lagu ijtihaadinin waxyaala aan ijtihaad ka furnayn oo maaragtay ee, nusuusta ay ka abaartay een, nusuusta ay caddaysay inaan lagu ijtihaadinin marka guud ahaan in la dadaalo oo barnaamijka la isku diyaariyo insha allah tacaala waa mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa walaalka abu maxamed oo ka mid ah guddiga tartan aqooneedka idaacadda islaamiga andalus لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا فالكون شاءه الإله أن يكون معملا والمرء طول عمره مع شيخ
waa hagaaga dhegaystayaal qeybaha hore ee barnaamijka furitaanka tartan aqooneedka idaacadda islaamiga andalus ayaan weli ku guda jirnaa markanna waxaan soo dhoweynayaa walaalka abu ibraahim oo ka mid ah guddiga tartan aqooneedka idaacadda islaamiga andalus ee abu ibraahim bal inooga waran heerarkii uu soo maray tartankani maadaama inta badan aad goobjoog ahayd tartamadii dhacay idaacadda andalus bisha barkeedsan ee ramadaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد آه، marka hore waad mahadsantahay bashiirow آه، tartanku wuxuu soo maray heerar kala duwan iyo nidaamyo kala duwan markii hore wuxuu ku bilowday degmooyinka wilaayaadka in la tartansiiyo muddo ayuu sidaa ku socday wakhtiyo dhexe ayaa waxaan bilownay nidaam keligii duul ah oo qof iyo fursaddiisa ah kaasina muddo dhowr sana ayuu socday haddana laba sano ka hor waxaan dib u tijaabinay een, tartanka degmooyinka sanadkanna waxaan qaadanaynaa insha allahu tacaala nidaam kale oo ah een, in wilaayo kasta ay hal majmuuca u tartanto waxaan rajaynaynaa in nidaamkani uu noqon doono mid fudud islamarkaana xiso gaara leh waa tahay ee marka la fiiriyo ay aragtida dadweynaha nidaamyadaas aan soo marnay midkee ay aad u xiiseynayeen ayaad isleedahay tartamayaasha iyo guud ahaanba dhegeystayaasha een, xiisaha iyo dhanka dookha dadweynuhu way ku kala duwan yihiin qofba waxbuu xiiseeyaa een, dadka qaar ayaa jecel keligii duulka oo waxay rabaan maadaama la yidhi qof kasta oo dhegaysta ah way u furan tahay wuxuu jecel yahay in uu idaacadda soo waco oo isagu isagoo beertiisa jooga ama xoolihiisa la jooga ama caruurtiisa la jooga ayuu ka qayb gelayaa oo abaalmarintiisa halkaas ayuu ku helayaa dad badan nidaamkaas ayay xiiseeyaan oo taleefanada ayaa kor loo wada hayaa dad kalena waxay iska xiiseeyaan degme hebel ama wilaaye hebel ayaa badisay oo kaalintaas gashay degme hebelna waa laga bediyey qaab noocaasa ayay iska rabaan sidaa darteed ayaannu u kala bedelay nidaamyada oo aannu dhowr nooc uga dhignay waa gartay ee abu ibraahim sanadkan maxaa laga rajeynayaa tartanka ayaad isleedahay maadaama nidaamkii hore wax xoogaa uu ka bedelan yahay Een, sanadkan maadaama uu yahay markii u horeeyey ee aanu magaca wilaayada keliya aanu majmuucaadka siinay waxay ka dhigan tahay degmooyinkii wilaayada oo dhan ayaa ku jira tartanka qof kasta oo wilaayadaas joogaana wuxuu isku arkayaa in uu tartanka ku jiro tartamayaashii wilaayadu hal majmuuca ayay ku midoobayaan sidaa darteed waxaan rajaynaynaa inuu xiise gaara yeelan doono insha allahu tacaala ugu dambeyn caaw waxaan u fadhinaa ee walaalka abu ibraahim ee furitaanka barnaamijkii tartan aqooneedka idaacadda andalus bisha barakeysan ee ramadaan sanadkan kun afar boqol afartan iyo afarta hijri ee maxaad tartamayaasha fariin ah aada u diri lahayd waxaan leeyahay een, dhegeystayaasha amba tartamayaasha nala ilaaliya nidaamka tartanka buuqa ha laga dheeraado cilmi ayaan kala faa'iidaysanaynaa adaabta ha la ilaaliyo majmuuco kastaa ha iska ilaaliso in lagu sifeeyo majmuucada ugu buuqa badan waa in hadda ay kasii fakaraan farsamadii ay buuqa uga dheeraan lahaayeen qofkii dood qaba inta aadan doodin marka hore iska xaqiiji masalada marka uu barnaamijku soo dhammaadana si degan guddiga u soo wac intaasaan kula dardaarmayaa wabilaahi towfiiq aad buu umahadsan yahay walaalkeen abu ibraahim ayuu kaasi ahaa oo ka mid ah guddiga tartan aqooneedka idaacadda islaamiga andalus ee bisha barakeysan ee ramadaan لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا فالكون شاءه الإله أن يكون معملا والمرء طول عمره مع شيخ waa hagaaga dhegaystayaal qeybaha hore ee barnaamijka tartan aqooneedka idaacadda andalus bisha barakeysan ee ramadaan ayaan ku guda jirnaa markanna waxaan soo dhoweynayaa walaalka cismaan axmed dhuubow cismaan soo dhowow ku soo dhowow barnaamijka tartan aqooneedka idaacadda islaamiga andalus cusmaan markar waxaan ku leeyahay ramadaan kariim soo dhowow ku soo dhowow idaacadda islaamiga andalus gaar ahaan barnaamijka tartan aqooneedka ee cismaan marka hore waxaad inooga warantaa xilliga uu soo bilowday tartan aqooneedka andalus bisha barakeysan ee ramadaan iyo halka uu ka soo bilowday tartanka Eh, jazaaka allahu khayr walaalka bashiir muxyidiin abu ayman ugu horeen allaah ayay u sugnaatay mahad oo dhan iyo ammaan waxaan sidoo kale allah ugu mahadcelinaynaa in uuna soo gaarsiiyey bishii khayrka iyo cibaadada bishii qur-aanka bishii nasriga iyo bishii futuuxaadka bishii uu allah soo dejiyey qur-aanka kariimka allah ha naga dhigo kuwii ka faa'iidaysta khayrkaasi faraha badan ee ku kulansan bisha ramadaan intaasi kadib een, warbaahinta islaamiga ah ee andalus waxa ay bulshada muslimiinta ee ay gaarsiiso adeega warbaahineed ay leedahay ramadaan wanaagsan haddii aan u soo laabto ee su-aashaada ah een, tartan aqooneedka andalus iyo maraaxishii uu soo maray halkii uu ka soo bilowday iyo markii ugu horreysay waxaan dhihi karaa waa su-aal weyn una baahan in wax badan laga hadlo laakiin maadaama barnaamijka uu caawa inoo bilaabanayo marti badanna ay u diyaarsan yihiin waan soo koobi doonaa insha allah Een, marka laga hadlayo eh, tartankan iyo maraaxishiisa awalan waxaa lama huraan ah inaan xusno een, halkii uu kasoo bilowday waxaadna dareemi kartaa in barnaamijkan uu budigo u ahaa halyeygii hal abuurka badnaa shahiidkii iclaamka walaalkeen saaxiibkeen xasan xanafi xaaji allah shahaadadiisa ha ka aqbale Een, xanafi wuxuu ahaa ninkii lahaa een, fikradda barnaamijkan tartan aqooneedka idaacadda islaamiga ah ee andalus wuxuuna sidoo kale kasoo qeyb qaatay tartano badan oo qaarkood toos uu maamulayay qaarna uu daaha gadaashiisa ka maamulayay ee barnaamijkii ugu horeeyey ee tartanka tartan aqooneedka idaacadda islaamiga landalus wuxuu ka dhacay magaalada kismaayo bishii ramadaan ee sanadkii kun afar boqol iyo soddon hijiriyada ee ku beegneed bishii agost sanadkii laba kun iyo sagaalkii xilligaas oo walaalkeen xasan xanafi uu ahaa madaxii guddigii tartan aqooneedka tan iyo wixii markaasi ka dambeeyana kaalin mug leh iyo dadaal ayuu ku bixin jiray sidii tartankaasi uu qabsoomi lahaa sidoo kalena uu noqon lahaa tartan ka dhex muuqda tartanada ay qabtaan idaacadihii maxalliga ahaa ee xilligaasi dalka ka jiray haddii aan dib u milicsano barnaamijyadii uu daadihinayay amaba uu guddiga ka ahaa waxaan farsameeqaanka ka codsanaynaa in uu keedka dib inoogu celiyo si aan u dhagaysanno wax ka mid ah barnaamijyadii uu walaalkeen ka soo qayb qaatay
su-aasha oo ahayd tii kow iyo tobanaad islamarkaana ahayd tii lixaad ee la weydiiyo deegaanka calaamada ah waxay ahayd sheeg magacyada abaanduuliyaashii kala hogaaminayay ciidamadii muslimiinta iyo kuwii gaalada dagaalka loo yaqaana balaadu shuhadaa jawaabta ay ka bixisay calamada waa mid sax aan ahayn أي قلب ضمه الصدق بشوق أي هم ينجلي عند الشروق أي حزن يتوارى يتلاقى waa tahay jawaabta ay ka bixisay degmada jilib su-aashii la weydiiyey oo ay ahayd dagaalkii balaadu shuhadaah abaanduuliyaashii kala hogaaminaya ciidamada muslimiinta iyo kuwa gaalada waa mid sax ah waxaana kala hogaaminaya cabdiraxmaan bin cabdilaahi al khaafiqi halka ciidamada gaaladuna ay hogaaminayeen charles martel waa tahay su-aasha oo ay jilib lahayd islamarkaana ahayd tii labaiyo tobanaad ee tartanka islamarkaana ahayd tii lixaad ee la weydiiyo degmada jilib waxay ahayd sheeg magacyada abaanduuliyaashii kala hogaaminayay ciidamada muslimiinta iyo kuwa gaalada ee dagaalkii taariikhiga ahaa caynu jaaluud jawaabta ay ka bixisay degmada jilib waa mid sax aan ahayn أي قلب ضمه الصدق بشوق أي هم ينجلي عند الشروق أي حزن يتوارى يتلاقى su-aashu waxay ahayd sheeg magacyada abaanduuliyaashii kala hogaaminayay ciidamada muslimiinta iyo kuwii gaalada dagaalkii taariikhiga ahaa caynu jaaluud jawaabtu waxay tahay dagaalkii taariikhiga ahaa caynu jaaluud waxaa muslimiinta hogaaminayay sayfudiin qudus gaaladuna waxaa hogaaminayay kitobqa nuweyn ninka lagu magacaabo
allah waxaan weydiisanaynaa in uu ka aqbalo shahaadadiisa walaalkeen xasan xanafi annaguna uusan gadaashiisna fidnaynin ee naguna sugo een dhabbaha jihaadka ah ilaa aan kala kulmayno een shuhadada ambiyada iyo saalixiinta ugu dambeyn cismaan meelihii lagu qabtay tartamadan bisha ramadaan ee andalus inooga waran iyo heerka hadda uu marayo waad mahadsan tahay mar kale een bashiir warbaahinta amaba een marka laga hadlayo ee magaalooyinkii aan soo xuusnay oo ay ka mid tahay kismaayo baydhabo ceelasha biyaha marka ee dhammaan waxay ahaayeen magaalooyin waaweyn idaacadda islaamiga al andalusna ee tartan aqooneedyo ayay ku qabatay intaasi kadib ee si guud wilaayaadka islaamiga waxay galeen een marxalado een ka doonaa een maraaxiishii hore taas oo salka ku haysay een duulaanka saliibiga ah ee lagu soo qaaday een wilaayaadka islaamiga ah hase ahaatee eh andalus uma dhutin oo waxa ay horey usii wadatay halgankii warbaahineed iyo in bulshada muslimiinta ay ka dafciso duulaanka gaalada kadib waxaa mar kale ee tartan aqooneed ee lagu qabtay wilaayaadka islaamiga sida galgaduud oo lagu qabtay magaalada galhareeri waxaa sidoo kale tartanka lagu qabtay magaalada diinsoor oo wakhtigaasi ay xarun u ahayd wilaayadii islaamiga ah ee baa iyo bakool waxaa sidoo kale marar kala duwan ee tartan aqooneedka idaacadda islaamiga alandalus lagu qabtay magaalada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka allah mahadii intaas waxa uu tartan ku ahaa mid soo maray maraaxiil kala duwan iyo qaabab kala duwan waxaana maamulka mu-asasada warbaahineed ee islaamiga andalus ay ku dadaalayeen in ay hadba bulshada usoo kordhiyaan fursado iyo in laga wada faa'iidaysto tartanka lagana helo aqoon ku dhisan diinta islaamka dhowr iyo toban sano oo warbaahinta islaamiga landalus ay soo waday tartan aqooneedkan ee runtii xiisaha gaarka ah xambaarsan bulshadana ay aada runtii ugu taxan yihiin wuxuu sanadkan mar kale kun afar boqol afartan iyo afarta hijiriga ay andalus u diyaarsan tahay inay qabato barnaamijkeeda tartan aqooneedka waxaan allah subxaana watacaala ka rajaynaynaa in uu inooga dhigo tartan laga wada faa'iidaysto sidoo kale bulshada muslimiinta kusoo kordhiyo wanaag aqoon iyo weliba sidoo kale waxyaabo ay runtii ay dad ku mahadiyaan waxaana sidoo kale ugu mahadcelinaynaa dhammaan ee dadka talada iyo tusaalaha wanaagsan kule tartan aqooneedkan iyo si guudba warbaahinta islaamiga ee landalus aad baad umahadsan tahay bashiir aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkeen cismaan axmed dhubow oo barnaamijka kala qaybgelayey لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا فالكون شاءه الإله أن يكون معملا والمرء طول عمري مع شيخ
waa hagaag dhegaystayaal qeybaha hore ee barnaamijka tartanka ayaan ku guda jirnaa markan waxaan dib u eegi doonnaa insha allahu tacaala kelimad furitaan u ahayd tartan aqooneedka idaacadda andalus bisha barakeysan ee ramadaan sannadkii kun iyo afar boqol soddon iyo labadii hijriga xilligii deegaanka ceelasha biyaha uu jeediyey allah u naxariistee sheekh nuur macali cabdiraxmaan oo ka mid ahaa culimmada muslimiinta
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على على من لا نبي بعده tartanka iyo in khayrka lagu tartamo waa waxa aada u qaali ah dadka xumaanta ku tartama waa kuwa alla ka waramo tadfiifka dadka ku sameeya waylun lilmutafifiin aladiina ida ktaaluu cala annaasi yastawfuun fujaar ay ku noqdeen dadka iyagu wanaagga ku tartama marka ilaahay jannada ka warramo abraarta iyo ka warramay iyo sida ilaahay subxaana wa tacaala ugu nicmeeyey wuxuu yidhi wafii daalika falyatanaafasi almutanaafisuun arrinkaas kuwa loolamaya ku loolamaano marka dadku waa laba qaybood dad baadil ku loolamaayo iyo dad xaq ku loolamaayo labadana suuratulmutafifiin alla wada qaarna waa fujaaray noqonayaan qaarne al abraar ayay noqonayaan ee culumta marka lagu tartamaayo oo la rabo muslimiinta inay ku tartamaan ugu horaynta alculuum alcaqliya alculuum alsharciya intaba way tahay waxaase la rabaa muslimiinta culumtii ka dhigtay khayra ummatin ukhrijat linnaas wasatan linnaasi litakuunuu shuhadaa cala naasi culumtii ka yeeshayaa la rabaa inaan ku tartanno horta sidaan khayriyadaas u helno laakiin culumta hadda muslimiinta ay eh, xoogga saareen oo ka dhigtay guhaa'un ka guhaa'i sayl culumtaan haddaad xor naga dhigtay ilaa cadowgeenu sow raba naga yeelo culumtaas waa inaan aada isaga ilaalino waa culumtii waxyiga oo la gacan bidxeeyey ee wixii adduunyadii ku saabsan oo culuum caqliya keliya lagu dadaalay sidii gaaladuba ahayd waxaa la yidhaha cilmiga waxa ah kitaabka alle iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu la yimid oo kitaabka iyo sunnada taasaa cilmiya cilmiga rasmiga oo jin iyo insi hadday isu yimaadaan ayagoo kale aysan la imaanin kaas waa qul in ijtamacat ilinsu waljinu cala an ya'tuu bimidli hada alqur'aan laa ya'tuuna bimidlih walow kaana bacduhum libacdin dahiira cilmigaas waa cilmiga soo saaray abubakar sidiiq radia allahu canhu caalimkaas iyo cumar bnkhataab radia allahu canhu iyo cuhmaan bnu cafaan radia allahu canhu iyo caliyu bn abi taalibin radia allahu canhu iyo saxaabadii dhammaanteed ridwaanullah calayhim iyo a'immadii islaamkaoo waddadooda mareen cilmigaasaan u baahanna annagu cilmiga maanta aan ku dadaalayno waa cilmigii soo saaray gaalada ilaahay subxaanahu wa tacaala ku yidhi yaclamuuna daahiran min alxayaati addunya wahum can aakhiratihim haafiluun aakhirane yacni waxay yaqaaneen daahiran min alxayaati dunya aakhirana way halmaansan yihiin taas marka waa inaan aada isaga ilaalino isxaaq newton iyo aadam smiith iyo maaragtay makafeli iyo maaragtay waxaa la henry file iyo waxaasoo kaleeto waa niman gaalaah oo laleeyahay khubarada adduunka waaye ama culummada sayniska waaye kuwaas waxba ku falimayno waa kuwii ku jeesjeesay ambiyadii yacni miiraadkoodii falama jaa'atum rusuluhum bilbayinaati farixuu bima cindahum min alcilmi waxaaqa bihim ma kaanuu bihi yastahzi'uun nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabada ridwaanullahi calayhim wuu tartami jiray su-aalo weydii jira macnaha oo wuxuu yidhi maaragtay atadruuna man ilmuflis mufliska reerkuu yaa ma ogtihiin iyo haddaba maaragtay sidaasoo kale nabiga calayhi salatu salaam wuxuu su'aalay yacni ninka la yidhaahdo ubay bnu kacab radia allahu canhu wuxuu su'aalay acdamu aayatin fi lqur'aani ma garahaysa markaasuu wuxuu yidhi aayat lkursi waaye markaasuu dhabarka iyo ka dharba wuxuu yidhi abalmundiri liyahnika alcilmu waa abaalmarin mukaafa'a waay iyadoo ruuxaas mukaafa'adiisa la raba inay janno noqoto insha allahu tacaala abaalmaristiisa tan waa haddaba maaragtay sidaasoo kaleeto maaragtay wax laysku horumarinayo marka tartanku insha allahu tacaala ha noqdo cilmiga ibnuqayim wuxuu raxima allahu tacaala alcilmu qaala allahu qaala rasuuluhu qaala saxaabatu hum ulilcirfaani yacni cilmigu waa alla yidhi oo rasuulkiisaa yidhi saxaabadaa tiri kuwaasa aqoon u saaxiiba marka aan sidaa ugu dadaalno ilaahayna hana waafaji ikhlaas iyo itibaacna aan ku dadaalno wajazaakum allah khayran wasalaamu calaykum waraxmat allah barakaatu
لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا لننطلق إلى العلا لنأتي فالكون شاءه الإله أن يكون معملا والمرء طول عمري مع شيخ
waa hagaag dhegaystayaal weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka furitaanka tartan aqooneedka idaacadda islaamiga andalus waxaa idinku soo maqan nidaamka tartanka iyo qaabka ay isugu aadi doonaan majmuucaadka sannadkan ka qaybgelaya barnaamijka tartan aqooneedka idaacadda andalus bisha barakaysan ee ramadaan markan waxaan soo dhowayn doonnaa insha allahu tacaalaa wilaayaadka islaamiga ee sannadkan ka qaybgelaya barnaamijka tartan aqooneedka ugu horrayn waxaan soo dhowaynayaa tartamayaasha wilaayad islaamiga ah ee gedo الحمد لله المنان الموفقنا للإيمان ووفقنا الجهاد في سبيله ونسأل الثبات في طريقه اللهم ثبتنا على الإيمان كما اهتديتنا بالقرآن والصلاة والسلام على النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الأبرار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أولا الله تبارك وتعالى أيا مهد سغناتي الله سؤال وافجيي إسلامك أيو إيمانك إلهي تبارك وتعالى نمعوين فربضان أيو نسيي نمعوين كاسو أن لسوكو بكرين سيد إلهي تبارك وتعالى تلمامي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها بعد حمد الله تبارك وتعالى waxaan halkan ka salaamaynaa dhammaan dadka muslimiinta meel kasta ay joogaan gaar ahaan dadka mujaahidiinta waxaan leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacda asalaam haddaan ka warbixiyo wilaayada islaamiga gedo wilaayada ilaahay tabaaraka wa tacaala baa ku mahadsan way horumartay dhammaan hadday tahay dacwada hadday tahay shaqooyinka kale wilaayada way ku horumartay ilaahay tabaaraka wa tacaala ayaa ku mahadsan saaad la socotaan wilaayada dhowr sana waxaa haayay abaar baa iskaga jirtay hadda laakiin ilaahay tabaaraka wa tacaala baa naga bixiyey abaartii ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaan weydiisanaynaa in uu noo soo siyaadiyo madarka iyo roobka meelo badanba ayuu ku da-ay marka wilaayada aad iyo aad ba horumar ay ku jirtaa marka ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu noo siyaadiyo intaas kadib annagoo ah almajmuucatu almutasaabiqa liwilaayati jadal islaamiya waxaan u aragnaa musaabaqada ramadaaniga ay qabato idaacadda islaamiga andalus sanad walba in ay tahay musaabaqa tashjiiciya oo dhiirigelin ay tahay idaacadda waxay qabataa musaabaqa sanad walba way qabataa musaabaqadaas waxay iskugu jirtay musaabaqa oo kala duul ah iyo mid u dhaheeyo wilaayaadka islaamka annaga waxaan u aragnaa midka wilaayaadka u dhaheeyo musaabaqada ah in aad iyo aad muhim u yahay uuna ka xamaasa badan yahay midka kale musaabaqada muhim weeye kow horta waxaa weeye waa musaabaqa tashjiici weeye dadka waxay dhiirigelinaysaa dadka muslimiinta khaasatan dadka dalabatu cilmiga waxay u tahay dhiirigelin waxayna tahay waana waan la kala faa'iidaystaa musaabaqada mar walba waa la kala faa'iidaystaa su'aalaha iyo jawaabaha baa la kala faa'iidaystaa marka waxaan leenahay mar walba sanad walba ilaahay tabaaraka wa tacaala haddii suurtageliyo in aad qabataan macnaha musaabaqadaas khaasatan midka u dhahay wilaayaadka islaamka waxaan leenahay wariyaasha idaacadda aan ilaahay tabaaraka wa tacaala ha idin barakeeyo camalkiina ha ka dhigo camal mashkuur ah shaqo aad iyo aad ulus baad haysaan ilaahay tabaaraka wa tacaala ha idin fududeeyo saas ayaan leenahay lajinada lajinata taxkiimka ma guddiga tartankana ayagana waxaan u dardaaramayaa kow ilaahay tabaaraka wa tacaala cabsidiis thaaniyan in ay ku dadaalaan cadaaladda insha allahu tacaala ayna waxaaway si fiican ay ula socdaan dadka baan kula dardaaramayaa ayagana waxaan leenahay ilaahay tabaaraka wa tacaala ha u fududeeyo se guud ahaan dadka muslimiinta waxaan leenahay ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuuna gaarsiiyey bishii barakaysanayd oo bishii ramadaan ayuuna gaarsiiyey ilaahay tabaaraka wa tacaala oo ku tilmaamay in ay tahay shahru ramadaan aladii unsila fiihi alqur'aan bishan waa bishii soonka iyo qiyaamku weeye waa bishii sadaqaadka iyo jihaadka weeye waa bishii futuuxaadka weeye saas darteed marka dadka muslimiinta waxaan leenahay bishaan ha laga faa'iidaysto dhammaan dadka muslimiinta inay ka faa'iidaystaan soonka iyo qiyaamka iyo jihaadka inay uga faa'iidaystaan iyo sadaqaadka iyo dhammaan acmaasha saalixda ah inay uga faa'iidaystaan ayaan leenahay allaahumma ahilahu calayna bilamni والإيمان والسلامة والهدى والمغفرة والتوفيق لما ترضى والحفظ بما تسخط إلهي تبارك وتعالى وحن ويدسينينا إن إلهي تبارك وتعالى نو فوضيو أم إلهي تبارك وتعالى نو إرزاقو أم بشان قيام كيدي إيو صون كيدي إن إلهي تبارك وتعالى نو إرزاقو الله تبارك وتعالى وحن ويدسينينا إن إلهي تبارك وتعالى مدرك يروبك بركة قبل إلهي سبحانه وتعالى نسيو إن شاء الله تعالى أنتاس أيان لينهي وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين kuwaasi waxay ahaayeen tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee gedo markanna waxa aan siin doonaa tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee baay oo sanadkan ka qaybgelaya barnaamijka tartan aqooneedka idaacadda andalus bisha barkeesan ee ramadaan الحمد لله الذي جعل لعباده مواسم خيرية يتسابقون فيها إلى الطاعات والخيرات أحمده تعالى على نعمه الكثيرة وآلائه الجزيلة الذي امتن علينا بنعمة الجهاد والرباط ونعمة قدوم رمضان المبارك ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من تمسك بهديهم واستنى بسنتهم على تعاقب الليل والنهار فإني متحدث باسم مجموعة تمثل ولاية باي الإسلامية في, مشا في مشاركة مسابقة رمضانية تعقدها إذاعة الأندلس بين الولايات الإسلامية في كل رمضان قبل أن نقدم في صلب الموضوع نود أن نوجه السلام إلى المسلمين قاطبة وإلى المجاهدين خاصة وعلى مقدمتهم أمراء المجاهدين في أنحاء المعمورة وبالأخص نرسل تحية معطرة لأمير المجاهدين في شرق إفريقيا أمير المسلمين أبي عبيدة حفظه الله تعالى ورعاه وإلى كل مكاتب الولايات الإسلامية وكما أنني لا أنسى الشكر لوالي ولاية باي الإسلامية على جهوده النبيلة وأفكاره السليمة الشيخ حمزة أبو جعفر حفظه الله تعالى ورعاه أما نحن كمجموعة ولاية باي الإسلامية نحن مسرورون بهذا البرامج النموذجي وتهيأنا له أتم التهيؤ واستعددنا له أتم استعداد ومن الجدير بالذكر أن الولاية شاركت المسابقات الإذاعية من أولها إلى الآن وستدوم على هذا إن شاء الله تعالى أما ولاية بايا الإسلامية إحدى ولايات الجنوبية في الصومال وتتكون من ثمان محافظات محافظة بيضوى ومحافظة قنصع دير ومحافظة بور هكبة ومحافظة بردالة ومحافظة دينصار ومحافظة أفرو ومحافظة لباتنجرو ومحافظة بولوفلاي وهي مقر الولاية الآن أما حدود الولاية يحد الولاية من الشرق ولاية الشبيل السفلى ومن الشمال ولاية بكال الإسلامية ومن شمال الشرق ولاية هيران الإسلامية ومن الجنوب ولاية جبة الإسلامية ومن الغرب ولاية قذو الإسلامية وهي ولاية اشتهرت بالجهاد والتضحية في سبيل الله واشتهر أهلها قديما وحديثا بحفظ القرآن الكريم وهي أول ولاية فتحت المعاهد الشرعية وتخرج منها كوادر الأبطال وتعد الولاية من أكثر الولايات إنتاجا لذرة الرفيعة وسكانها مشتهرون بالزراعة والرعاية للمواشي ونشكر لإذاعة الأندلس بقيامها لهذا العمل والبرامج النموذجي التي لم تدخر جهدا في أن تظهر ما أخفاه الظلم والظالمون وأن تبرز حقيقة ما في الولايات الإسلامية من النعم الله سبحانه وتعالى ولم تلتفت إلى ما تواجه من الصعوبات والظروف الشديدة فنقول لهم فجزاكم الله عنا وعن الإسلام خيرا وبارك الله في جهودكم وأيضا ونحن مسرورون بقيامها لهذا البرامج النموذجي في هذا العام مع أننا نعلم أن أعداء الله سبحانه وتعالى بشتى أشكالهم ضاعفوا تحالفهم على على الأمة الإسلامية ليضعفوا قوة المجاهدين في شرق إفريقيا مرة تلو الأخرى فنقول نحن نرحب هذه المسابقة ونعتقد أنها تحريض الأمة على تعلم دينها وثقافتها الإسلامية مهما كانت الظروف الله سبحانه وتعالى علم.
markanna waxaan siinayaa tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka oo iyana qayb ka ah tartamayaasha sanadkan barnaamijka ka qaybgelaya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أولا وحن هلكن كسلامينا بهذا إذا عدى الأندلس إيوه دمان دغيستياش المسلمين تأه إي ولايات كإسلامي كنر وحن لنا هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا كهلا يو أفكا ترتمياش كسعودة ولاية إسلامية جبة وحن سوقد بنينا معلومات كسابسن ولاية أن كم ترنو ترتنك رمضانية أه ee idaacadda alandalus wilaayada jubba waxay dhacdaa koonfurta soomaaliya waxayna xad la wadaagtaa dhulka soomaaliyeed ee ay kenya gumaysato iyo weliba wilaayaadka islaamiga ah ee shabeellada hoose baay iyo gedo wilaayada waxa ay ka kooban tahay toban degmo oo shareecada allah lagu xukumo marka laga reebo laba degmo oo keliya oo cadowga soo duulay uu kaga sugan yahay wilaayada wilaayada jubba waxaa ku nool bulsho tiro badan oo ka kooban dhammaan qabaa'ilka soomaaliyeed iyo walaalaheenna muhaajiriinta ah ee hiilka diineed inoogu yimid wilaayada waxay leedahay khayraadka kale ah xoolaha noocyadooda kala duwan dhulbeeleed aada u ballaaran webiga jubba oo dhowr degmo ka mara badweynta hindiya oo bariga ka saaran waxyaabaha ay wilaayada ku faanto waxaa ka mid ah inay leedahay mu-asasaad waxbarasho sida maraakiis dacawi ah macaahid lagu barto culumta sharciga sida machadka sumaya machadka caafiya al-sidiiqi iyo machadka khadiija ee diyaarinta daaciyaadka machadka sakhaawi lilijaaza wasanad xaruntiisa dhexe machadka qurduba oo afar xarumood ku leh dugsiyo hoose dhexe dugsiga sare ee alhijra alqima oo ah goob lagu barto tacliinta sare waxay kaloo wilaayada martigelisaa goobo waxbarasho oo daakhili ah wilaayada waxaa ka jiro ganacsi ballaaran oo waayadii ugu dambeysay horumar sameeyey dhanka adeega dadweynaha wilaayada waxay leedahay xarumo caafimaad iyo cisbitaallo waaweyn oo bixiya adeegyada kala duwan ee caafimaadka mashaariic biyogelin oo magaalooyinka waaweyn iyo tuulooyinka qaar ka hirgelay shirkado bixiya adeega korontada oo habeen iyo maalinba leh ceelal biyoodyo waro iyo dhasheegyo ay xooluhu jiilaalka ka cabaan wilaayada jubba waxyaabaha ay la gaarka tahay waxaa ka mid ah dhulbaraha oo mara deegaanka sanguuni marajal baxraynka oo ku yaala deegaanka goobweyn wilaayada oo ah dhulka ugu ugaadha badan soomaaliya idaacadda alandalus meeshii ugu horreysay ee laga hirgeliyey oo noqotay wilaayada jubbooyinka waxaan insha allahu tacaalaa rajeynaynaa inay wilaayada la gaar noqoto sanadkan inay tartanka ramadaaniga ah ku guulaysato ee ugu dambeyntii waxaan leenahay ramadaanu halla biwaafiri lbarakaati fii jubbati alislaami waalghazawaati فالناس فيها ماكثون بجنة والله أنعم أهلها بهبات علم وشرع واعتدال راحة أمن ورزق طيب الثمرات طابت فطاب أميرها ودعاتها خير الدعاة بأحسن الدعوات كتابها الآلاف يتلون الهدى ملئت مساجدها لدى الصلوات هذه محجبة وذاك مجند وهناك شبل سابق الخطوات وأثير أندلس يثير حنينها وحماسها شوقا إلى الجبهات بلد جميل طيب ومحكم بالشرع ميزانا بلا أزمات حفظ الإله شبابها فأحاطهم صور من القرآن والآيات يا رب صنها من عدوك واحمها من كيده والشر والآفات إن شاء ربي نحن أولهم إذا حان التسابق يا أخ الساعات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهجاك مركن وحن سودا وين يا ترتمياشا ولاية الإسلامية هي مدوك أوجيلية كلمة سودا وين وكؤدا فرتان كترتن كيدا عدا أندلس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله بعد ولاية الإسلامية هي مدوك ترتن كيدا عدا إسلامية أندلس هي قوانيسو وهم بقادين إن هدي أن هي ولاية الإسلامية هي مدوك خاصة ترتمياشا ترتن قيب قليا يقدقي سبا انت كدب إذا عدو rumahaantii tartankan aada iyo aada ayay ugu mahadsan tahay waxaana laga faa'iidayaa aqoon kala duwan iyo yacni aqoon iswadaarsi iyo isdhexgalka bulshada iyo gobollada barashadooda intaba sidoo kale idaacadda islaamiga andulus waxaan ugu hambaliyeyneynaa yacni warbixinada iyo kheyraadka ayna soo gaarsiido iyo saqriga ay ku aadan tahay muslimiinta ayaan ugu hambaliyeyneynaa intaa kadib annaga ka wilaaye ahaan tartanka sidaan ugu diyaargarownay diyaargarowgeenu aada u sarreeyaa waxuuna ka sarreeyaa sanadkii lasoo dhaafay midkii aan galnay insha allahu tacaala waxaan rajeyneynaa inuu aada iyo aada yacni u sarreeyo himadeenna oo aan meelo sare ka gaarno ama yacni aanba ku guulaysanno sidaas ayaan rajeyneynaa biidni illaahi tacaala waxa weeyaan niyadeenuna waa yacni hima caaliya ayaan ku gelinaa tartanka sidii sanadkii horeba iyo si kasii fiican insha allahu tacaala sidaas ayaan rajeynaynaa tartanka yacni xiisihiisu aad ayuu u badan yahay sanadkii horeeto aad ayuu u xiiso badnaa sanadkaana kuley waa kasii xiiso badnaa doonaa yacni xamaasad iyadoona leeyahay dadka marka ay ku mashquulsan yihiin waxyaabo yacni lahwiya markay yacni salaada ka soo baxaan in yacni qofka uu ku mashquulo yacni tafakur fiddiin iyo diintii iyo su-aalo islaamiyan uu ku mashquulo ayuu xamaaso ku leeyahay sidaas awgeed waa u diyaar garownay insha allahu tacaala mar kastana diyaar ayaana insha allahu tacaala qaybihii soo dhoweynta tartamayaasha ayaan weli ku guda jirnaa idaacadda andalus ayaa toos inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaheeda wilaayaadka dalka halka dhegaystayaasha kalena nagala socdaan aaladda aan internetka ku leenahay markana waxa aan soo dhoweynayaa tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee bakool bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin waalsalaatu waasalaamu calaa rasuuli illaah wacalaa aalihi wasaxbih waman tabicahum biixsaanin ilaa yowmi iddiin wabacd awalan نحيي ونشكر أميرنا وقائدنا أبا عبيدة أحمد عمر حفظه الله من كل حاسد لعين فأهلا وسهلا بالأمير مشرفا حماه عزيزا والزمان مساعد وأهلا وسهلا أنت أكرم قائدي علينا ومن في العصر مثلك قائد أهلا وسهلا ولاياتك اليوم حرة وجيشك منصور وشعبك راشد مضت لك في شرق إفريقيا ثورة يباهي بها تاريخنا ويماجد أغرت على الغازين غارات شديدة وبأسا بحملات لها أنت قائد ورب مقام للتفاوض قمته وقولك مسموع ورأيك سائد ثم الإذاعة أندلس الإسلامية ورجالها العاملين فيها الذين أدوا دورهم في الجهاد في شرق أفريقيا وخاصة في الولايات الإسلامية أهلا وسهلا والسلام عليكم أفراحنا دوما تزف إليكم وإذا سئلنا عن الأحبة من هم تعلم بأن جوابنا هو أنتم ونقول لهم بارك الله في جهودكم وشكر لكم في حسن خدمتكم للإسلام وأهله وملأتم عضد الإسلام وشفيتم صدور المؤمنين الموحدين وسددتم ثغرا واسعا كان بالمسلمين حاجة إليه وقد أدهشتم العدو في الإعلام وأظهرتم ما كانوا يكتمونه ويكذبون عنه وبينتم للعالم ما يجري في ساحات الوغى بين الحق المرشد والباطل المضل ومن الإشاعات الرذيلة حتى شهدوا وأقروا أن الإعلام الإسلامي فائق على, على إعلام العدو في خضم الصراع المستعر بين الفكر الإسلامي والأفكار التغريبية والحق ما شهد به الأعداء وهذا من أشد أنواع القتال جزاكم الله عنا وعن الإسلام خيرا ثانيا أريد متكلما باسم اللجنة المشاركة في المسابقة الرمضانية لولاية بكول الإسلامية أن أتحدث عن ولاية بكول جغرافيا وما أدراك ما ولاية بكول هي ولاية تقع في جنوب الصومال ويحدها من الشرق ولاية هيران الإسلامية ومن الجنوب ولاية باي وشبيل السفلى ومن الغرب ولاية الجدو الإسلامية ومن الشمال الأقاليم المحتلة التي تحتلها النصارى الحبشة ولها مزايا عديدة منها أنها أبرز الولايات نصرة للإسلام والمسلمين ومنها قلة الاشتباكات القبلية الخبيثة النتنة ومنها أنها منبع الرجال المجاهدين والاستشهاديين والانغماسيين حتى قيل إن نساءها يردن صواريخ عاقلة تستهدف أئمة الكفر في عقر ديارهم مضوا يشربون الموت كأسا شهية ولو أن طعم الموت مستثقل مر أبوا أن يعيشوا في عالم كالعبيد تحكم فيه الظلم واستحكم الكفر فليس تضيق الضيم نفس أبية ولا يرضى الإذلال في دينه حر ويوجد في ولاية بكول الإسلامية محافظة قلما تقع معركة أو عملية إلا وينتظر أهلها إما شهيدا مرزوقا أو جريحا محتسبا أو سالما راجعا بأجر أو غنيمة وهل تدرون ما هذه المحافظة ألا وهي محافظة ربط الأبية ومنها بعض الفواكه كالعنب والرطب والرمان والعسل الأبيض والعسل الأبيض المصفى الذي يتم تصديره إلى الخارج وغيرها مما لا يستطاع حصره ثالثا نهنئ للأمة الإسلام القاطبة والتي تعيش في, في الولايات الإسلامية خاصة بمناسبة قدوم شهر رمضان شهر القرآن وشهر القتال والنصر والبركات والفتوحات ونقول لهم رمضان كريم رابعة إن اللجنة المتسابقة لولاية بكول الإسلامية ترحب بسرور وانشراح صدر بمشاركة المسابقة الرمضانية تأهب شبابها وخبراؤها وعلماؤها لمساهمة المسابقة ونرجو أن نكون فائزين بقصب السبق إن شاء الله ونأمل الإخواننا الذين يشاركوننا في المسابقة في الولايات الإسلامية خيرا والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته waa hagaag dhegaystayaal weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka furitaanka tartan aqooneedka idaacadda islaamiga andalus waxaa idinku soo maqan nidaamka tartanka iyo qaabka ay isugu aadi doonaan majmuucaadka sannadkan ka qaybgelaya barnaamijka tartan aqooneedka idaacadda andalus bisha barakeysan ee ramadaan qaybihii tartamayaasha ayaan weli soo dhoweynayaa markan waxaan soo dhoweynayaa tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan oo sannadkan barnaamijka ka qaybgelaya الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله فعزتنا في الإسلام أما بعد فهذه كلمة المتسابقين لولاية هيران الإسلامية في البداية نذكر جغرافية ولاية هيران الإسلامية وثرواتها تقع ولاية هيران الإسلامية وسط الصومال وتحد من جنوب إلى الشرق ولاية شبل الوسطى ومن شمال الشرق إلى جهة الشمال ولاية الجلجدود ومن جهة شمال الغرب أراضي المحتلة للإثيوبيا ومن جهة القرب ولاية بكال ومن جهة جنوب القرب ولاية شبل السفلى ولها ثروات هائلة كالرعي الأنعام والزراعة والتجارة وخيرات الأرض وهي ولاية يجري فيها نهر شبل وهي ساحة إنقاض أطماع الصليبيين وحلفائهم المرتدين فبإذن الله سيهزم الجمع ويولون الدبر ونقول لولاية هيران الإسلامية عشي وأنت عزيزة يا هيران تسودك ذل الإسلام أبد الدهر ونقول للكفار ومن عاونهم كما تقتلون تقتلون وكما تقصفون تقصفون والعاقبة للمتقين أما من جهة المسابقة فقد قمنا باستعداد المسابقة الرمضانية للإذاعة الأندلس أتم الاستعداد ونرجو من الله أن نفوز مرتبة الأولى من بين الولايات الإسلامية ونرجو أيضا إلى الولايات المتسابقين معنا الفوز والخير وأخيرا نقول من استقبال رمضان قلنا والناس يرقبون هلالا يشبه الخيض من نحافة جسمه من يكن صائما فذا رمضان خط بالنور للورى أول اسمه غدا يهل علينا البشرى والظفر ويحتفي الحجر بالصوام والحجر غدا يهل هلال الصوم مؤتلقا في موكب مشرق والليل يعتكر رنت إليه قلوب في قرارتها لحبه سكن حلو الرؤى نضر غدا تؤذن بالبشرى منائرنا تصري بأخباره الآيات والنذر رمضان يا خير الشهور تحية تفضي عليك من الجلال جلالا خذها يفيح عبيرها من مؤمن يبغي لك التعظيم والإجلال رمضان عدت وهذه أوطاننا عم الخير بها وزاد جمالا الله أكبر إن عيني قد رأت نورا بآفاق السماء يتلألأ فلعله فجر العقيدة قد بدا يحيي النفوس ويبعث الآمال وبالله التوفيق markan aan eegno tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe ee kelmadooda ku aadan soo dhoweynta barnaamijka tartan aqooneedka idaacadda andalus الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فلقد قال سبحانه وتعالى فاستبقوا الخيرات وقال سبحانه وتعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وإن الإسلام شيد صرح العلم وعلاه ونوه من شأن أهله فقال سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإن مما شرعه الله سبحانه وتعالى لنا المسابقة في العلم والمعرفة ولا يختص بذلك فن دون آخر فإن تعليم الناس بطريقة السؤال والجواب وطرح السؤال على طلاب العلم والعلماء ليتناقشوا فيها وإجازة المتفوق وإكرامه مما يبعث النفوس على الاجتهاد في تحصيل العلم والأدلة على ذلك كثيرة منها حديث جبريل في مراتب الدين وفي آخره قوله صلى الله عليه وآله وسلم هل تدرون من السائل وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح البخاري في كتاب العلم إن من الشجر لشجرة لا يسقط ورقها فإنها مثل المؤمن يقول عبد الله بن عمر فقلت لأبي لقد وقع في نفسي أنها التمرة ولكن استحييت فقد أحب عمر رضي الله عنه أن لو قالها ولم يستحي لأنها الجواب الصحيح كما أجابهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي هذا دلالة واضحة على مشروعية المشاركة في المسابقات العلمية بمختلف فنونها وعلى هذا درج الخلفاء من بعده فقد كانوا يقيمون المناظرات بين العلماء وطلبة العلم انطلاقا من هذا وغيره قررنا أيها السكان في الشبير الوسطى في المشاركة في المسابقة الرمضانية التي تقيمها إذاعة الأندلس الموقرة بارك الله فيها وفي القائمين عليها هذا ولا يخفى على الجميع الحالة الراهنة التي تمر فيها الولاية من استيلاء الكفرة على جميع محافظاتها إلا أن ذلك لا يضعفنا من المشاركة في المسابقة في هذا الرمضان عام 1444 للهجرة لما في ذلك من إنعاش روح الحيوية في أنفسنا ورفع الهمم لدى شعبنا ولنقول لأعدائنا إذ استوليتم على آذن يبال فإننا أحياء أقوياء ولتقول الولاية بني فجاري لئن هاجنتم أرضي فإن قومي لم تأكلهم السبع وسنحقق إن شاء الله تعالى مبدأ المصيبة التي لا تقتلني تجعلني أكثر قوة كما قاله أحد الحكماء ونرجو أن نفوز بإذن الله بتفوق على الجميع إن شاء الله تعالى كل عام وأنتم بخير
qaybihii tartamayaasha ayaan weli ku guda jirnaa markanna waxaan siinayaa tartamayaasha uulaada islaamiga ah ee galgaduud بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تمسك بسنته واهتدى بهدي إلى يوم الدين أما بعد anigoo ku hadlaya codka tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgaduud waxaan u mahad celinaynaa allah subxaanahu wa tacaala inagu galladay nican badan oo aan la soo koobi karin oo ay ka mid tahay mowsimka khayrka ah ee shahru ramadaan shahrulkhayraati walbarakaat allah subxaana wa tacala waxaan weydiisanaynaa inuu naga dhigo kuwii ka faa'iidaysta oo khayr uga faa'iidaysta waxaan leenahay lilaahi xamdun lanqidaa'a licahdihi calaa caddi maa asdaa waqad qasura ashukru tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgaduud waxay soo dhoweynahayaan tartan aqooneedka ay qabatay idaacatul andalus waa tartan aad iyo aad u qiimo badan sannado badanna aan soo galnay aad iyo aadna aan ugu faraxsannahay islamarkaana aan u diyaargarownay ka qaybgalkiisa guddiga tartan aqooneedkana waxaan leenahay jasaakum allahu khayran barnaamij aad iyo aad u qiimo badan ayaad soo abaabusheen intaa kadib wilaayada islaamiga ee galgaduud ee aan annagu matalayno oon ka tartamayno wilaayada islaamiga ee galgaduud waxay ka mid tahay wilaayaadka islaamiga ee shareecada islaamka lagu maamulo wilaayada islaamigu waxay ka talisaa oo si buuxda gacanta uga haysaa bariga wilaayada islaamiga ee galgaduud oo dhan degmooyinka ugu waaweyn ee ugu caansanna waxaa ka mid ah ee wilaayadu gacanta ku hayso degmada ceelbuur oo xarunta wilaayada ah galhareeri iyo xiindheere iyo degmooyin kaloo fara badan wilaayada islaamiga ee galgaduud waa wilaayo dadkeedu ay caan ku yihiin tadxiyada iyo nafurka jihaadka jidka alla subxaanahu watacaala lagu nafuro waa wilaayo soo saarta jiilal badan oo diinta alla subxaanahu watacaala difaacay waa meelihii ugu horreeyey oo jihaadka soomaaliya uu ka curtay allah subxaanahu watacaala ayaa mahad iska leh qabaa'il ansaarah iyo dad jihaadka allah subxaanahu watacaala ee ku galladay inay kaalin buuxda ka qaataan ayay wilaayadu caan ku tahay dadkaas oo mar walba shicaarkoodu yahay xubuljihaadi saraa bikulli jawaanixi wa arkhastu fii darbi aljihaadi dimaa'iya wilaayadu waxay caan ku tahay xagga wax soo saarka beeraha iyo xoolaha dhaqashadooda ayay caan ku tahay waa wilaayo barwaaqo ah oo allah subxaana wa tacaala uu dhir iyo waxyaabo badan allah subxaana wa tacaala ku galladay waxaa kale oo inaan xusno ay muhiim tahay wilaayada islaamiga ee galgaduud waxay martigelisay malxamatun taariikhiyatun min malaaximi hada alcasr wa hiya malxamatu galcad malxamad adag iyo dagaal xaq iyo baadilka u dhexeeya kuwii ugu waaweynaa taariikhdan waana malxamadii ka dhacday degmada galcad ee wilaayada islaamiga ee galgaduud taasoo lagu xasuuqay ciidankii maraykanka oo eeyaha maraykanka ahaa isla markaana lagu dilay wax ka badan boqol iyo konton askari oo eeyaha maraykanka ku ugaarta ah isla markaana lagu qabsaday wax ku dhow konton gaari wax la qaatay iyo wax la gubay intaba malxamadaasna waxay ahayd malxamad taariikhi ah oo wilaayada islaamiga ahee galgaduud ay martigelisay oo sanadkan ka dhacday taariikhdaasi wilaayada islaamiga ahee galgaduud allah subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa islaamka inuu guuleeyo oo guul uu siiyo an allah subxaanahu wa tacaala weydiisanaynaa muslimiintanaas mar kale waxaan ugu tahniyadaynaynaa munaasabadda ramadaanka ee soo gashay in ay khayraadka uga faa'iidaystaan khayraadka waxaa ka mid ah tartankan tartan aqooneedka ah intaas ayaan kelimadaydii ku soo gebagabaynayaa wajasaakum allaahu khayran waa hagaag dhegaystayaal weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka furitaanka tartan aqooneedka idaacadda islaamiga andalus waxaa idinku soo maqan nidaamka tartanka iyo qaabka ay isugu aadi doonaan majmuucaadka sannadkan ka qaybgelaya barnaamijka tartan aqooneedka idaacadda andalus bisha barakaysan ee ramadaan markanna waxaan siinayaa tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee banaadir alxamdu lilaahi xamdan yaliiqu bijalaali wajhihi wa cadiimi sulطaanih وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد anagoo ah tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee banaadir ugu horeyn waxaan halkan ugu mahadcelinaynaa allah subxaanahu watacaala allahaasoo noo suurageliyey inaan mar kale ka qeyb qaadano tartan aqooneedka sanad waliba bisha barakeysan ee ramadaan ay qabato idaacadda islaamiga ah ee al andalus marka xigta waxaan u mahadcelinaynaa idaacadda islaamiga ah ee al andalus taasoo dadaal dheeraad ah ku bixinayso sidii ummadda muslimiinta ah ay uga xaqabtiri lahayd baahida warbaahineed ee xaqiiqda ku salaysan iyo baahida ay u qabaan arrimaha diintooda dhaqankooda iyo anshaxooda iyadoo dhanka kale loolan adag kula jirto boqolaal warbaahin oo cadowgu u samaystay baadiyeynta ummadda soomaaliyeed banaadir waa wilaayada ugu yar misna ugu dadka badan wilaayaadka islaamiga ah waxayna ka kooban tahay siddeed iyo toban degmo waana magaalo madaxda dalka soomaaliya xamar iyo baadiyaha ku xeeran banaadir waxaa dhanka waqooyi ka xiga wilaayada islaamiga ah ee shabeelaha dhexe dhanka koonfureedna waxaa ka xiga wilaayada islaamiga ah ee shabeelaha hoose iyo dhanka bari oo ay ka xigto badweynta hindiya bulshada ku nool wilaayada banaadir waa dad ilbax ah waxayna isugu jiraan xoolo dhaqato kaluumaysato iyo ganacsato haddaynu nahay tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee banaadir waxaynu rajaynaynaa inshaa allahu tacaalaa inaan door fiican ka cayaari doonno tartan aqooneedka sanadkan kun afar boqol afartan iyo afar hijiriga ay qabanayso idaacadda islaamiga ah ee al andalus tartankaasoo ummadda muslimiinta ay wax badan ka faa-iidaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu dambeynna dhinacii tartamayaasha waxaan soo dhoweynayaa tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن شاء الله تعالى وحنوها الليا أفكا ترتمياشا ترتنكا إن شاء الله تعالى صونكا إي قوانيسو إذا عد إسلامي أي الأندلس إن شاء الله تعالى وحن كترتمينا قبل كشبلاه هوسي gobolka shabeellada hoose haddaan tacriif ka bixiyana gobolka shabeellada hoose wuxuu ku yaalaa koonfurta soomaaliya wuxuuna xuduud la leeyahay gobolo fara badan sida jubbooyinka baayi bokool shabeellaha dhexe hiiraan banaadir waxaana ku dhirirsan badweynta hindiya oo dhanka bari ka marto waxaana maraha sidoo kale webiga shabeelle waxayna leedahay wax soo saar bad iyo beri leh baddiina waxaa looga manaaficaadaa malaygii iyo iyo yaxaaskii iyo manaafacaadkii badda ku jiray ayaa looga manaafacaadaa berigana sidoo kale waxaa looga manaafacaadaa dhirtii iyo khayraadkii ilaahay subxaanahu watacaala ku manadaystay gobolka shabeellaha hoose sida qudaarta faraha badan oo oo loo dhoofiyey ilaa magaalooyinka ka baxsan gobolka sida magaalada muqdisho iyo meelaha kale dhirtan ilaahay nagu manadeystay oo sida cambaha mooska iyo fawaakihda waxa la dhaho oo ilaa loo geeyey kuwaasna ayagana ilaa iyo hargeyso iyo dhulkaas ka fofog gobolka waxaana uu leeyahay dowr waxbarasho oo oo heer sar maasha allah wuxuu leeyahay maraakiis wuxuu leeyahay malcamadaha qur-aanka lagu barto oo aada u fara badan iyo maraakiis tacliimiya sida markaska khadiijo oo loogu talgalay icdaadi daaciyaad iyo markaska safiya bintu cabdilmutalib oo loogu talagalay icdaadi lmucalimaad waxaana ka furan sidoo kale mu-asasada alxikma iyo machadka qurtuba waxaa kaloo sidoo kale ka furan machadka saqaawi oo loogu talagalay in jiilka soo koraya lagu baro qur-aanka kariimka iyo funuuntiisa sida alqira'aat alcashara waxaa kale maxaa la dhahay uu leeyahay maraakis kale oo tacliimiya hadday ahaan laheyd rag hadday ahaan laheyd dumar waana insha allahu tacaala laga wada faafaa'aystaa haddaan ka dhiibto marka fikradda ugu dambeyn haddaan ka dhiibto fikradda waxaan leeyahay insha allahu tacaala waxaan usoo dhoweynaynaa si kal iyo laaba waxaan leeyahay insha allahu tacaala idaacadda andalus kahara allahu amhaalakum ilaahay subxaanahu watacaala juhuuddii aada bixinaysaan ilaahay subxaanahu watacaala waxaan leeyahay idinka awaal maryo waxaan leeyahay insha allahu tacaala dadaalka a ummadda u haysaana labalaaba waxaa la isku haya maanta waa dadaalkaas haddaad int qof walba intuu dadaalo miraheeda gurtaa dadaalku uu dadaalay man jadda wajada waman zaraca xasada ayagana saasaan leeyahay n insha allahu tacaala waxaan leenahay waan soo dhoweynaynaa waana ka qayb galaynaa insha allahu tacaala guulna waan rajaynaynaa hadduu ilaahay yihahdo insha allahu tacaala waa hagaag dhegaystayaal mar kale waxaan idin leenahay ramadaan mubaarak barnaamijku waa tartan aqooneedka idaacadda islaamiga andalus bisha barakaysan ee ramadaan waana habeenkiisii koowaad ee furitaanka tartanka markan waxaan soo dhoweynayaa walaalka mucaad oo ka mid ah guddiga tartan aqooneedka idaacadda andalus dhegaystayaasha iyo tartamayaasha waxa ay sugaan waa la socodka nidaamka tartanka iyo qaabka loo dhisay majmuucaadka ka kala socda wilaayaadka islaamiga haye mucaad soo dhowow aadaeed mahadsantaha walaalka bashiir ugu horeyn waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan muslimiinta caawa ina dhegaysanaysa waxaan leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ramadaan kariim intaas kadib waan dhowaha insha allah waa garta ee mucaad barnaamijka waa barnaamijkii tartan aqooneedka idaacadda andalus ee runtii tartamayaasha iyo dhegaystayaasha waxa ay caawa sugaan waa in mar kale ay maqlaan nidaamka tartanka uu sanadkan noqonaya insha allah tacaala iyo tobanka majmuuco ee ka kala socda wilaayaadka islaamiga qaabka tartankooda u dhici doono aadaeed umahadsantaha walaalka bashiir waxaa horteeda yaalla nuqul ka mid ah qaabka uu tartanku noqon doono kaas oo ay isla garteen guddiga barnaamijkan tartanka ee ramadaanka kariimka ah haddii aan inoo dulmaro bashiirow nidaamka tartanka ee sanadkani wax badan kama duwanaan doono nidaamkii hore marka laga reebo dhowr arrimood oo aan sheegi doonno insha allah bashiirow ugu horeyn sanadkan waxaa tartami doona toban majmuuco oo ka kala socda tobanka wilaayo waana markii ugu horreysay ee nidaamka hal majmuuco iyo hal wilaayo aan qaadanno tobanka majmuuco waxaa loo qeybin doonaa ilaa iyo laba majmuuco shan iyo shan habeen kastana shan ayaa khadka soo geli doonta insha allah shantii kalena waa ay nasan doonaan biidnillaah shanta habeenkaa ku jirta khadka waxaa la weydiin doonaa insha allah mid kastaba saddex su'aalood sidaa darteed habeen kasta waxaa inoo baxaya shan iyo toban su'aalood waxaana la tirsanayaa oo majmuucaadka loo tirinayaa darajooyinka ay la yimaadaan su'aal kastana waxaa ku xusan toban darajo marka la gaaro bashiirow saddex iyo tobanka ramadaan waxaa inoo dhammaanaya wareegga koowaad waxaana gudbaya shanta majmuuco ee ugu darajooyinka badan kadib hal habeen ayaan geli doonaa fasax insha allah waxaanan dib u bilaabaynaa wareegga labaad shan iyo tobanka ramadaan wuxuuna wareegga inoogu ekaan doonaa sagaal iyo tobanka ramadaan insha allah majmuucada habeenkeeda la waayo habeenkaas waxla-aan ayaa loo qorayaa oo waxaa loo qorayaa sifir macnaha haddii cudurdaar macquul ah aysan keenin sida khadka oo ka go-an haddii ay taasi dhacdo oo uu khadku ka wada go-o magaalada ay joogaan habeenka ku xiga ayaa fursad la siin doonaa insha allah su-aaluhu meelaha ay ka imaanayaan waa intii hore loo ogaa sharciga ayaa u badan culumta kalena kama maqna bashiirow su-aaluhu waxay noogu baxayaan luqadda carabiga majmuucadana laba jeer ayaa loogu celinayaa kadib hal daqiiqo ayaa la siinayaa oo ay jawaabta ku soo raadiso sidii uu ahaa tartankii degmooyinka ee hore bashiirow waxyaabaha soo kordhay waxaa ka mid ah su-aasha soo hareer marta majmuucada markii hore islamarkaa ayaan jawaabta saxda ah raacin jirnay hadda sanadkan haddii ay dhacdo in su-aalo ay soo hareer maraan majmuucaadka guddidu waxay ka jawaabayaan markii uu soo idlaado barnaamijka insha allah waa tahay mucaadow maasha allah aad baa loo fahmay nidaamka tartanka bal qaabkay isugu aadayaan majmuucaadka ama shanshanta qaabkay isugu jiraan bal noo sharax sida aan horey usoo sheegnaba bashiirow majmuucaadka waxaa loo qeybinayaa ilaa iyo laba qeybood waa majmuucatu alif iyo majmuucatu ba majmuucatu alif waxaa ku wada jira biidnillaah kow majmuucada wilaayada banaadir labo majmuucada wilaayada jubbooyinka saddex majmuucada wilaayada shabeellaha hoose afar majmuucada wilaayada bakool iyo majmuucada wilaayada mudug halka sidoo kale majmuucada ba ay ku wada jiraan kow majmuucada wilaayada baay labo majmuucada wilaayada gado saddex majmuucada wilaayada hiiraan afar majmuucada wilaayada galgaduud iyo majmuucada wilaayada shabeellaha dhexe
ننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا فالكون شاءه الإله أن يكون معملا والأرض طول عمره مع سيحيا أملا والأرض طول عمري مع سيحيا
waa hagaagka dhegaystayaal guntii iyo gebagabadii barnaamijka ayaan isla soo gaarnay inta aanan soo gebagabeen haddaba habeen dambe oo ah habeenka labaad bisha barakeysan ee ramadaan insha allahu tacaala majmuucaadka alif iyo ba midda lagu bilaabayo aan eegno insha allahu tacaala qoratuur ayaan u samayn doonnaa markan waxaa istuudiya soo galay walaalka abuu ibraahim oo ka mid ah guddiga tartan aqooneedka idaacadda islaamiga andalus abuu ibraahim soo dhowow insha allah waandhowa insha allahu tacaala jazaak allah khayr insha allah tacaala dhegeystayaashu waxa ay wada sugaan waa majmuucaadka ee habeen dambe lagu bilaabi lahaa barnaamijka tartan aqooneedka ee waxaa horteena yaala kaarar ay ku qoran yihiin magacyada tobanka majmuuco ee ka kala socda wilaayaadka islaamiga ah kor cadaan ayaa ka muuqda hoosna magacii ayaa ku qoran mid ka mida noo soo qoba insha allahu tacaala majmuucada aad gacanta kusoo dhigto majmuucada ay ku jirto ayaana habeen dambe insha allah tacala inoo bilaabi doono jazaak allah khayr haye insha allahu tacaala waan isku dayayaa dhammaan sidaad u jeedo way wada gedisan yihiin looma jeedo magacyadii tobankiiba hadda waa is eg yaalaan mid ka midaan soo qaban doonaa insha allahu tacaala wilaayada ay noqoto majmuucada ay ka tirsan tahay ayaa inoo bilaabaysa habeen dambe insha allahu tacaala bismi illahi raxmaan raxiim bismi illaahi araxmaani araxiim badtan fayra hadda insha allah
wilaayada hiiraan ee bartamaha dalka soomaaliya haye mucaad aad ayaad umahadsantaha walaalka bashiir walaalka abuu ibraahim majmuucada uu soo bixiyey hiiraan waxay ka tirsan tahay majmuucada ba sidaas daraaddeed waxay ka dhigan tahay habeen dambe waxaa miiska inoo saaran insha allah majmuucada ba waxaana ay inoo daafuri doonaan barnaamijka inoo baxaya habeen dambe insha allah haddaba majmuucada ba waxaa ku wada jira wilaayaadka islaamiga baay gedo hiiraan galgaduud iyo shabeellada dhexe habeen dambe iyo barnaamijka tartan aqooneedka insha allah
ننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا فالكون شاءه الإله أن يكون معملا والأرض طول عمره مع سيحيا أملا
gebi ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka furitaanka tartan aqooneedka idaacadda islaamiga andalus oo aad ku dhegaysateen qodobo xiise leh inta aan barnaamij midkan la mid habeen dambe aan ku kulmi doonno waa bahda tartan aqooneedka idaacadda andalus oo idinkaga tegaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ramadaan kariim
شاءه الإله أن يكون معملا